guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa tababar ugu soo xiray magaalada dhuusamareeb shaqaalaha kumeel gaarka ah ee ka shaqayn doona diiwaangelinta dadweynaha waxaa ka qayb galay xiritaanka tababarka mas-uuliyiin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo shaqaalaha ka shaqayn doona diiwaangelinta dadweynaha madaxa xafiiska guddiga doorashooyinka galmudug abuukar daahir ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka loo qabtay muddo afar maalmooda oo la baranayay yacni shaqada anshaxa iyo nidaamka ay leedahay sida codbixiyaasha loo diiwaangeliyo la macaamilka qalabka loo isticmaalayo diiwaangelinta waxyaabo badan oo muhiima oo shaqo adag u baahnaay ayay wiilashan iyo gabdhahan soo qabteen waxayna diyaar u yihiin inay hawshaas guddiga doorashooyinka la sii wadaan cabdulaahi salaad yarow oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa shaqaalaha kumeel gaarka ah ee tababarka loo qabtay kula dardaarmay in ay si hufan u qabtaan shaqada loo egmaday isagoo shacabka galmudug ugu baaqay in ay ka qayb qaataan doorashada mustaqbalkii oo aad ka shaqaynaysaan ayaa gacantiina maanta ku jira marka waxaa laydinka rabaa xuquuqaha iyo waxa aad leedihiin ka sokow shuruuc iyo waxaad mari doontaan saxiixiyo iyo dokumentiyaad mari doontaan inaad kaalintiina kasoo dhalaashaan ayaanu rajeyneynaa taa waa halkaa weeye waxaan rabaa dadweynaha iyo shacbiga dowlad goboleedka galmudug inaan halkan uga diro fariin ah in ay diyaargaroobaan oo u diyaargaroobaan diiwaangelinta codbixiyayaasha qaranka kaalintii ay ku lahaayeen inay u diyaargaroobaan diiwaangelintu waxay leedahay waxyaala aas-aasiya oo basic ah oo lagama maarmaan ay tahay qofku marka uu isdiiwaangelinayo inuu hore usoo qaato oo gacanta ku wato waxaa ka mid ah dokumentiyada qaranka iyo dokumentiyada kale ee fadhiya oo dhan ayaa laga rabaa qofka muwaadinka ah inuu la yimaado waxaa ka mid ah qofku inuu basaboor la yimaado qofku inuu la yimaado i d-ga qaranka inuu la yimaado qofku inuu la yimaado kaarka kale ee i d-ga qaranka ee basaboorka ku lamaan inuu la yimaado inuu shahaado sugnaan ah sugnaanta iyo iyo iyo dhalashada inuu la yimaado dhammaan dokumentiyada qaranka ee fadhiya ee meel loo raaca leh waxay muhiimad u leeyihiin in qofka muwaadinkaahi uu hore usoo qaato si loo diiwaangeliyo dadka soomaaliyeed qof kasta ee gaaray siddeed iyo toban sano waa inuu helaa fursad uu ku codeeyo iskuna diiwaan geliyo marka meelaha miyiga ah ee aan weli aysan gaarin ee dokumentiyadu gaarin ayaga qudhooda waxaa loo sameeyey nidaam ay ka qayb qaadan doonaan odayaal dhaqameedyada soomaaliyeed oo dadka ka qayb qaadanaya inay goobaha doorashooyinka fadhiyaan oo ay fursad siiyaan qofka caynkaasa ee aan dokumentiga haysan kana soo lugeeyey masaafo intaas oo kilomitr ah in uusan laaban asagoo aan isdiiwaan gelin marka waxaan rabaa dadweynaha galmudug especially kuwa caasimadda dhuusamareeb maanta nagula sugan maalmaha soo socda waxay u diyaargaroobayaan inay isdiiwaangelin buuxda galaan sidaasaa noo balan siminaarkii halkan aad ku qaadateenna halkaas ayuu maanta inoogu xiran yahay tababarka loo soo xiray shaqaalaha ka shaqayn doonaa diiwaangelinta ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay si hufan ugu qaban lahaayeen howsha diiwaangelinta